أيها الإخوة والأخوات waxaa farxadu ah walaalihiin shabakada manhaj online inay idiin soo bandhigaan muxaadaradan qiimaha badan waxaana noo jeedin doona biidni illaahi tacaala fadiilat الdoktor الshaykh cuثmaan macalin maxmuud xafidahu allahu tacaala
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إيه أنت كدب إيه موضوع أن ما أنت قال لي إنه waa mowduuc muhim ah oo ku saabsan bidacda bidacdana de diinteennu waa ay maaragtay ka digtay alla waa uu nooga digay rasuulkeennu sala alla alay slam waa uu nooga digay aad bay u adkeeyeen marka kolley cunwaanka muxaadaradu wuxuu ahaa oo xadiidkii jaabir ibn cabdillaah ee rasuulku sala alla alay slam mar alle marka uu khudbaynaayo uu ku bilaaban jiray ama bacdu faina asdaq alxadiidi kitaabu اllah wa khayr alhadyi hadyu muxamedi sala اllah alay slam wa shara alumuuri muxdathaatuha wa kula muxdathatin bidca wa kula bidcatin dalaalah intaa imaam muslim baa wariyey wa kula dalaalatin fi nnaar ziyaadada waxaa iska leh annasaa'i fii sunanih marka kolley kelimaadkaas baan ku wareegi doonaa haddii la yiraahdo bidcada tacriifinteeda iyo xadiidkan maaragtay sharxiisa iyo axaadiista shabahda sida kii cirbaad misaariya oo kale iyo xadiidka caaisha iyo kadibna waxaan uun wax ka sheegi doonaa haddii la yiraahdo tusaalooyin bidacda maaragtay zamankan aad dadku ugu dhacaan wax ka mid ah kolley waxaadna ku baraarugsanaatan in annaga ay wakti dambe ay noo tahay marka waxaan umalayn inaanan saas ugu dheeraan karin rasuulku sal l slm wuxuu leeyahay arrimo waxa ugu shar badan kuwooda lasoo darisiiyo waa wix aan kitaab iyo sunno iyo ijmaac aan ku jirin waay kuwaasaa ugu shar badan waa wax diinkii lagu soo daraayo diinkii lagu dhajinaayo diinkii bay ka mid yihiin la leeyahay allaah lagu caabudaayo marka waa alloo lagu caabuday wax aanu jidaynin waa alloo lagu caabuday wax aanu rasuulku sal ly slam ku sugnayn iyo asxaabtiisii iyo khulafaa uraashiduun marka bidcadu meeshii ay allah kugu dhoweyn lahayd ama uu qofku islahaa allay kugu dhoweynaysaa allay kaa fogeynaysaa sababto waxaa lagu tilmaamay shara alumuur inay tahay arrimo waxa ugu sharta badan mada waa garan kartaa marka la yidhaha waxaas wax ka shar badani ma jiraan waa macnaheedu haddii shara alumuur la yidhaha arrimo kuwa ugu sharta badan waa kuwa maaragtay lasoo darisiyo diinka lagu soo daro diinka lagu dhajinayo diinkiina aan ka mid ahayn wa kula muxdathatin bidca wax kasta oo gadaal laga keenayna oo diin ku saabsan waa bidco wa kula bidcatin dalaala bidco kastaahina waa baadi waxaa marka loogu tilmaamay inay baadi tahay sababtoo ah dadkii bay sabab ugu noqotaa inay dhumaan oo xaqi ay ka dhumaan xaquna wuxuu ku jiraa waxa shareecadeennu ay noo sheegtay xaqa wax ka dambeeya oo aan baadi ahaynna ma jiraan wa kula dalaalatin fi nnaar sidaa darteed rasulka sal wuxuu yidhi wa kula dalaalatin fi nnaar baadi kastaahina naar bay sabab kuugu noqotaa oo naar bay ku dambaysaa iyada iyo qofka samaynaayaba marka kula dalaalatin marka la leeyahy waxaa laga wadaa saaxiibkeedii baa laga wadaa waa qofkii dalaalada iyo bidcada u saaxiibka ahaa sheekh albaani wuxuu leeyahay bidcooyinku isku darajo maaha xagga khatarta oo qaar baa shirki iyo gaalnimo cad ah qaarna intaa waa ka sokeeyaan laakiin shiikhu wuxuu leeyahay waxaa waajib ah inaan ogaano in bidca midda waa ugu yartahay la leeyahay oo qofku maaragtay samaynaayo oo diinkii ku soo daraayo inay xaaraan tahay marka ay caddaato inay waxaasi bidca yihiin marka bidcada kuma jiraan buu leeyahy shiikhu wax la dhihi karo waa makruuh sababtoo rasuulkii baa wuxuu leeyahay sal alla alay slam kullu bidcatin dalaala bidco kastaahi waa baadi kullu dalaalatin fi naar baadi kastaa hina saaxiibkeedu naar buu galaa oo naar bay sabab ugu noqotaa waxaa bidcada aada uga hadlay alcallaama abu isxaaq ashaatibi kitaabkiisa alictisaam la yidhaahdo wax kalaba kama sheekeeyo bidcada unbuu ka sheekeeyaa dabcada ugu wanaagsanee hadda jirtaa waa dabca saddex mujallad ah oo rooroon marka arrinka bidcadu waa arrin aada u khatar badan dad badanna kuma baraarugsana ahlucilmiga qaarkood unbaa ku baraarugsan waxaana kugu filan inaad ogaato bidcada khatarnimadeeda kaaga filan xadiidkii rasuulka sal slm uu yidhi waa xadiidkii saxiixa ahaa oo tabaraani iyo khayrkiisba ay wariyeen sidii sheekh albaani uu leeyahay sanad saxiix ay ku wariyeen ina allaha xajaba atawbata can kulli saaxibi bidcatin xataa yadaca bidcatah alla wuxuu ka xijaabay oo u diiday towbadii qof kasta oo bidco la yimaada ilaa bidcadiisa uu isaga tago towbadii laga aqbali maayo sida khaalibka waa sidaas dadka ahlubidaca ahi bidcadii waa ay la qurxoon tahay diin saxa yuu u haystaa marka ka tegi maayo sheekh bin cuthaymiin wuxuu leeyahay ninkan mubtadica ee bidcada maaragtay samaynaya hadduu alla xuso hadduu subxaanalaysto hadduu alxamdulilah yidhaahdo hadduu u dukado si maaragtay shareecada aan waafaqsanayn camalkiisa waa lagu soo celiyaa waa marduud lagama aqbalo shaydaankii qofkii cibaadadiibuu u qurxin karaa waxaa dhici karta inuu waswaaskaya ka ilaaliyo oo ka dhaafo oo markaasa qalbigiisi jilca waa khushuuca waa ooya marka hadda waa isla qumanaanaya marka waxaasoo dhan shiikhu wuxuu leeya waxba tari maayaan haddiiba waxa uu samaynaya ay bidca yihiin waa lagu soo celiyaa ma waadan arkayn buu leeyahy shiikhu nimankan kirishtaanka ah kiniisadoodii bay galaan waa oynayaan khushuuc bay la yimaadaan oo mararka qaarkood ka xoog badanba midka maarata muslimiinta waxaasi haddana wax anfacaya ma aha sababtoo a baadi bay ku sugan yihiin sidoo kale ahlubidacuna waa sidaasoo kale gaar ahaan suufiyadu adkaar fara badan bay alla xusaayaan waa ooyaan waa khushuucayaan qalbigoodii baa jilca laakiin waxaasoo dhan anfici maayaan sababtoo ah wax sharciga alla waafaqsan ma ahan rasuulku wuxuu yidhi sala allah alay wasalam xadiidkii bukhaari iyo muslim ay wariyeen man axdatha fii amrinaa haada maa laysa minhu fahuwa raddun qofkii ku soo dara diinkeennan amarka diinkii baa laga wadaa waxaan ka mid ahayn waa lagu celiyaa waa lagu soo celiyaa lagama aqbalo lafdi kale wuxuu ahaa oo muslim uu wariyey man camila camalan laysa caleyhi amrunaa fahuwa raddun qofkii camal sameeya wuxuu soo derisiiyey marka maaragta lagama hadlina waxaa la yidhi hadduuba camal sameeyo inuu dad uga dayanaya dhici karta oo leysa caleyhi amrunaa arrinkeennu aanu ku taagnayno diinkeennu maaragtay aanu qabin fa huwa raddun waa lagu soo celiyaa huwa marduud marka qofka saaxiibu bidcahaahi baadina waa uu ku sugan yahay sababtii uu naarta ku geli lahaana waa maaragtay waa u la yimid marka qofku bidcadii looga hormaray ma dhihi karo dee anugu ma aanan keenin oo marka muxdith ma ahi ma dhihi karo waxaa maaragtay aad u soo daliilsanaysaa xadiidkii ah man camila camalan laysa caleyhi amrunaa fahuwa raddun kaasaa ku filan marka qofkii isagaa bidcadii sameeyey inuu isagu maaragtay soo bilowdo khasab ma ah marka muxdath waa maxay waa wax diinkii lagu soo daraayo oo aan asal sharciga ku lahayn marka shareecadu wax noocaasoo kale waxay u taqaanaa bidci u taqaanaa bidcaduna waa wax xun laakiin marka qaarkood xagga carabi ahaan iyo luqa ahaan waxaa dhici karta wax maaragtay muxdatha oo maaragtay xag luqa ahaan loola jeedo yaa dhici karta oo aan sharciga laga wadin sidii tii maaragtay cumar bin khadaab laga sheegay oo kale nicmatulbidca u yiri culamada qaarkood waxay yidhaahdaan wuxuu ka wadaa haddaa idinku bidca ku magacaabaysaan dee bidca tan baa ugu wanaagsan marka laakiin bidca maaha buu leeyahay ama haddii kale bidca maarata luqawiya yuu ka wadaayo oo dee rasuulku sal alla alay slam dee taraawiixda waa uu dukaday rasuulku sal alla alay slam oo saxaabadina waa ay la dukadeen kumana aanu inkirin ku daba dukashadii ay ku daba dukadeen laakiin gadaal dambe yaa cumar soo nooleeyey marka bidcooyinka waxaa ka mid a qaar xagga maaragtay asalkii diinka gala oo dadka qaarkood ay sifaadka alloo kale ay tactiiliyaan ama alle khayrkiis ay caabudaan oo ay dadka ugu yeeraan in alle waxaan ahayn la baryo ay maaragtay dadka ugu yeeraan bidcooyinkii waxaa ka mid a bidcadii khawaarijta oo kale oo muslimka gaalnimo ku xukminaayey kadibna dhiiggooda bannaysanaayey waxaan maaragtay lagu gaaloobin dadka ku gaalaysiinaayey wax iyagu bidca ay iyagu keensadeen iyo waxay leeyiin dadku haddaanay nagu raacin diintii waa ay ka baxeen rawaafidda nimanka la yidhaaho shiicada maaragtay iyaguna talaxa tegey iyaguna waa sidoo kale waa niman bidac waaweyn ku taagan marka khawaarijta iyo rawaafiddu oo nimankan raafidada ahi waa maaragtay niman gaalnimo ku xukminaaya saxaabadii rasuulka sala alla alay slam boqol kun ka badan buu ka tegey rasuulka sala alla alay slam saxaabadiisii ka mid a waxay ka soo reebaan wax fara ku tirisa inta kale marka ama waa gaali leeyihin ama maarata waa faasiqiin bay leeyihiin diinna kama qaataan axaadiistii rasuulka sala alla alay slam waxba kama haystaan dad bay iska caleema saarteen oo yidhahdeen waa macsuumiin oo dembiba kuma dhacaan kuwaasaan taqliidsanaynaa ay yidhaahdaan cirdigii rasuulka sala alla alay slam yay maaragtay wax ka sheegeen oo caaishay maaragtay wax ka sheegeen allah ka raali noqdo ayagana allah cadaabkii ku fogeeyo nimankaasi waa niman diinka islaamka si toosa uga soo horjeeda oo usuushii islaamka iyo usuushii sunnadii rasuulka sal alla alay slam si toosa ula dagaalamaya oo diin aan jirin oo been ah dadka raba inay maaragtay ka gadaan marka aimadaas macsuumiinta uun baa annagu diinka ka qaadanayna ay leeyihiin wax cilmigoo laga hayana ma laha marka niman baa cimaamada u sita oo waxay rabaan maaragta u sheegoo diin uga dhiga markaasay ku raacaan nimanka matalan qadariyada la yidhaahdo wakhtigii saxaabaday soo baxeen oo waxay leeyihiin al amru unuuf wax uu alle hore u sii qoray oo hore uu u sii ogaama jiraan bay leeyihiin qadarkii alle inkiraan qadarkuna arkaantii iimaanka ahayd oo lixda ahayd buu ka mid yahay cabdullaahi bni cumar wuxuu yidhi nimanka haddaad aragtaan u sheeganaan beri ka ah iyaguna beriga yihiin sida xadiiska saxiix muslim ku jirtay maaragtay uu dhigaayay marka bidacdaas qaarkeed waxay soo baxeen waxay soo baxeen wakhtigii saxaabadu maaragtay ay joogeen niman murjica la yidhaah yaa iyaga laftoodu soo baxay oo leh camalku maaragtay shardi uma ahan ama qayb ka mid a iimaankii ma aha yay leeyihiin niman baa marka falsafadii dadka diin uga dhigay oo meeshii la rabay kitaabkii sunnada sidii ay yihiin in loo qaato oo tilmaamaha alleh alla uu isku sheegay in sideeda loo qaato oo allah sidaas lagu barto oo saasna laga ictiqaadiyo yay maarata waxay keeneen inay ta'wiiliyaan ama inkiraan ama uun maarata macaani khaldan ay ku xambaaraan marka waxaa waajiba in dariiqadii salafka la qabsado lagu dheganaado oo sunnadii rasuulka sal ly slam la qaato oo saxaabadii sal ridwaanullahi calayhim allah ka raalli noqdee wixii diin agtooda ka ahaa diin laga dhigto lagana fogaado waxa maaragta dadkan gadaal dambe ka yimid ay diinka ku soo daraayaan oo aan diinka ka mid ahayn rasuulku sal slm wuxuu yidhi xadiidka cirbaad ibnu saariya innahu man yaciish minkum bacdii fasayara ikhtilaafan kasiiraa qofkii aniga gadaashay noolaada wuxuu arki doonaa khilaaf fara badan iyo iskhilaafid fara badan buu arki doonaa mucjizaadka rasuulka sal ly slam taasi ka mid tahay sida ibni daqiiq ciid uu leeyahay oo saxaabadii wuxuu u sheegay waxa isaga marka uu maarata dhinta kadib dhici doono khilaafa iyo munkarkii oo badan doona ilaa alla u waxyoonaayay marka si guud buu uga digay bidcooyinka iyo maaratay mashaakilka noocaas oo kale ah saxaabada qaarna waxyaabaha qaarkood dhici doona si gaar ugu sheegay sida xudayfe iyo abu hureyre oo kale marka qofku uu khilaafka arko muxuu samaynayaa rasuulka sal l slam wuxuu yidhi fa calaykum bisunnatii haddii aad khilaaf badan aad aragtaan waxaad ku dhegtaan sunnadayda waa dariiqadii marka caddayd iyo sunnadii maaragtay khulafaa uraashidiin ee alla uu hanuuniyey ku dhega waa abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali sunnadooda ha lagu dhego wa iyaakum wa muxdathaati alumuur waxaanan inkaga digaayaa iska jira buu leeyahy rasuulka sal ly slam waxaan diinka lagu soo daraaya diinka aan ka mid ahayn marka waxaana ka horreysay maarata rasuulka sal ll ly slama inuu ummadii u dardaarmay taqwadii alleh iyo samci iyo taaco dadka muslimiintaa ee madaxda u noqda inaanay ku bixin sababto waa bidco weyn oo khawaarijta maaragtay ee laga dhaxlay in madaxdii muslimiinta lagu khuruujo oo diin la-aan iyo maaragtay dunya la-aan dadka ay ku dhacdo waa uu ka digi jiray rasuulku sal ly slam nimanka madaxda ah ee muslimiinta ah in lala dagaalamo ahlubidac marka ee zamankan caadaystay madaxda inay la dagaalamaan oo ay dadka ku diraanna waa nimankan jamaacaadka iyo sheegta iyo xarakaadka islaamiga iyo waxaan lagu sheego waa maaragtay madhab bay iy ka dhigteen shaqay ka dhigteen inay dadkii madaxda muslimiinta ahaa ay ku khuruujaan dadkana ku diraan si ay ayagu kuraasta uga qaataan waa bidco bidcooyinka ka mid a iyaduna marka rasuulka sal slam taqwadii yuu dadku ugu dardaarmay iyo asamcu wataaca nimankii madaxda aha in la maqlo sababta dadka diinkooda iyo adduunyadooduba maaragtay taasa anfacaysa fitanku iyo dagaaladu maaragtay ma anfacaan dadka adduunyadooda iyo diinkoodaba ma anfacaan wuxuu yidhi rasuulku sal lla ly slam ismacuu wa atiicu xadiidka anas uu rasuulka ka weriyey sal lla ly slam yacni maqla oo ateeca wa in isticmila calaykum cabdun xabashiyuun madax baa laydinkaga dhige addoon xabashi ah dadku de waa xaqiraan qofka ay leeyihiin landheer maaha ama maaragtay cid hebel kama tirsana waa ay xaqiraan haddayba dhacdaba inuu xataa meesha xoog uu ku qabsado muslimna uu yahay ha dhihin maaragtay reer hebel maaha nasab maaha kada kada wax noocaaso kale ha dhihin ee ateec yuu leeyahay rasuulku sala alla alay slam marka dadkii markuu salaada iyo zakadii u sheego rasuulku sala allahu alay wasalama wuxuu maaragtay uu sheegi jiray mararka qaarkood masaladan ah madaxdii in la ateeco axaadiista qaarkood yaa taas ku tusinaya asalkuse waa haddii la heli karo qoraysh in madax laga dhigo oo annaasu tabcun liqoraysh waa kii yiri rasuulka sal ly slam nimanka madaxda ah waa maaragtay waa qoraysh marka dadkii waa inay ku taagnaadaan dariiqii rasuulka sal slm ku taagnaa saxaabada rasuulka sal slm ay ku taagnaayeen oo aan sunnadii meelna looga leexan haddii sunnadii laga leexdo bidca lagu dhacaa marka ictiqaadkii qalbiga lagu ictiqaadsanaa iyo camalkii la samaynaye iyo wixii lagu hadlaayey kulli waa inay sunnada ay waafaqsan yihiin marka taa marka haddii aan halkaa uga tagno oo aan u soo noqono maaragtay xadiidkii jaabir oo rasuulka sal slm khudbadiisa uu ku dhihi jiray ina khayra alxadiidi kitaabu allah wa khayra alhadyi hadyu muxamedin sal slm wa shara alumuuri muxdathaatuha kula bidcatin dalaala uu dhihi jiray nasaa-ina uu ku ziyaadiyey wa kula dalaalati fi nnaar waana ziyaada saxiixa ibnu rajab wuxuu leeyahay waxay xadiiskaas wuxuu ka mid yahay min jawaamic alkalim yacni hadalka kuwiisa maaragtay aad wax u jamciyo oo aad wax u uruuriya oo wax ka baxa aanay jirin yuu ka mid yahay waana asal aad weyn oo usuushii diinta ka mid a wuxuuna shabahaa qowlkii rasuulka sal ly slam man axdata fi amrina hada maa laysa minhu fahuwa raddun qofkii marka diinteenna wax ku dara waxaan ka mid ahayn ku dara waa lagu soo celiyaa qofkii marka diinta wax ku soo daro diintii kamid yihin waxaan yirahdo diinta u tiiriya wixiina aanay asal lahayn waa baadi diinkuna beri buu ka yahay waxaase ama ha noqdaan wax caqiidada ku saabsan wax camal ha ku saabsan ha noqdaan wax lagu hadlo ha noqdaan marka waxyaabaha qaarkood ee looga daydo khulafaa uraashidiin bidca lama dhihi karo wakhtigii cumar iyo cuhmaan iyo cali iyo wax maarata muslimka ay isku waafaqeen bidco in lagu sheego maaha waxaa ka mid a aadaankii jumcada horreeye oo kale markii maaragta dadkay u baahdeen cusmaan baa maaragta soo siyaadiyey calina waa uu ku qiray muslimiintuna saasay maaragta ku camal faleen marka ibnu cumar waxaa laga weriy inuu bidco ku sheegay laakiin waxay shabahdaa in sidii tii oo taraawiixdii oo kale nicmatulbidca uu aabihiis ku sheegay inuu ibnu cumarna uu ka wado marka musxafkii aruurintiisii oo kale oo maarata hal meel in lasugu keeno zayd ibnu saabit markii hore xoogaa waa ka joogsaday laakiin markii maarata abubakar uu saa u go-aamiyey cumarna uu ku waafaqay zaydna maaragtay waa uu yeelay wax marka waxay noqdeen saxaabadii aanay isku khilaafsanaynba rasuulkuna sal ly slam waxyiga wuxuu fari jiray in la qoro marka isagoo kala tagsan in la qoray isagoo wada aruursan la qoro kalama duwana in la aruuriyo yaa maslaxadii marka ay soo gashay ummaddii cusmaan wuxuu ku kulmiyey hal musxaf buu ku kulmiyey si aanay ummadda u kala tegin cali iyo saxaabadii maaragtay badankooda arrinkaas waa ay soo dhoweeyeen ibnu mascuud waxaa laga wariyey inuu yidhi inakum asbaxtum alyowma cala alfitra maanta fitradii baad ku taagantihiin wa inakum satuxdisuuna wa yuxdatu lakum waxbaad maaragtay soo darin doontaan waxna waa laydin soo darin doonaa ee haddii aad muxdatha aragtaan wax diinka lagu soo daraayo facaleykum bilhadyi alawal dariiqii hore ku taagnaada waa wakhtiga khulafaa raashidiin joogeen yuu saas leeyahay ibn mascuud radia allahu canhu marka waxyaabihii maaragtay muxdadka ahaa ee diinka lagu soo daray waxaa ka mid ah mawlidka oo kale waxyaabaha hadda aadka maarata mashhuurka u noqday caam baxay waxaa ka mid ah mawlidka rasuulka sala allahu aleyh wasalam munkaraadka mawlidka marka laga dhex hela waxaa ka mid ah in mararka qaarkood shirkiba la samaynaayo oo rasuulkii sal lla ly slm la baryaayo oo maaragtay lagu istiqaasoonaayo oo madad la weydiisanaayo ama la ictiqaadinaayo inuu qeybka og yahay rasuulku sala alla alay salam oo marka qaarkood waxay leeyihin makhluuqaadka asagaa asal u ah qasiidooyinka iyo maaragtay madxiga ay sameeyeen yaa waxaasi ay ka buuxaan marka in loo dabaaldego dhalashadii rasuulka sal slam waa bidco aan maaragtay diinka asalku lahayn ahlu sunnadu sidaasay qabaan alla wuxuu yidhi wamaa aataakum arasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu rasuulka sal ly slam diinka isagaa laga qaataa sida cumuumka aayadda uu ku tusinayo rasuulka sal alla alay slam iyo qof saxaabadii ka mid a inuu maaragtay habeenkaas uu ciid ka dhigtay lagama soo warin marka in la sameeyaah waa bidco allana wuxuu yidhi falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatun oo yusiibahum cadaabun aliim ha ka digtoonaadaan qofka maaragtay amarkiisa khilaafa in maaragtay in fitna ay ku dhacdo ama cadaab darani u asiibo marka wixii aan qowlkii rasuulka sal slam waafaqsanayn ficilka rasuulka sal slam waafaqsanayn dariiqiisii sunnadiisa waafaqsanayn qofkii sameeye waa lagu soo celiyaa cadaabna waa loogu goodiyey sida aayaddaa ku jirta alla wuxuu yidhi alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum alislaama diina maanta ayaan diinkiina idin dhamaystiray oo nicmadaydina maarata aan idin dhamaystiray islaamnimana aan diin ahaan inkaga raali noqday marka dabaaldegaani wuxuu noqonayaa iyadoo la leeyahay diinkii waxbaa ka dhiman alla diinka ma dhammaystirin annagaa dhammaystirayna iyadoo la leeyahay yay la macno tahay xadiidkii marka cibaad min saari calaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa araashidiin wa iyaakum muxdathaat alumuur uu leeyahay na waa ka soo horjeedaa arrintaani oo waa wax diinka lagu soo darayo ilaa allah loogu dhowaanayaa aimo badanoo islaamka ka mid ah yaa ka hadleen sida maaragtay sheekh islaam ibn teymiya oo kale iyo shaatibi iyo faakihaani oo kale ibnulxaaj mashaayikhda maarata zamankan joogta ibnu baas iyo albani iyo ibnu cuthaymiin iyo fawsaan iyo layskuma khilaafin masaladan inay bidco tahay mararka qaarkood waxaa dhacda inay yidhaahdaan mawlid mawlidkan annagu aan dhigayno dee maaragtay waa jacayl aan jecelnahay rasuulka sala alla alay slam in rasuulka la jeclaadaana dee iimaanka shardi buuba u yahay waxaan leenahay sida ahlucilmiga ay ku jawaabeen rasuulka sal ly slam jacaylka la jeclaadaa ee iimaanka shardiga u ah waxa uu yahay in aad ka jeclaato rasuulka sal ly slam ilmaha aad dhashay iyo waalidkii ku dhalay iyo dadka oo dhan sidoo kale maxabadaasi wax kale ma aha waa inuu qofku ku dadaalaa qofkaas maaragtay ee la jecel yahay waxa uu jecel yahay in lagu dadaalo waxa uu necab yahana laga fogaado qof kastoo muslim ahi waa uu og yahay in waxa uu u jeclaa rasuulku sal ly slam ay tahay in sunnadiisa la qabsado oo gows dambeedka lagu qabsado waxyaabaha ugu necbaana inay ahayd in diinkii wax lagu soo daro oo bidca lala yimaado oo waa kaas rasuulku sal slam mar walba ku khudbayn jiray sida ahlucilmiga qaarkoodna ay yidhaahdeen khudbooyinkiisa badankood hadalkaasuu ku bilaaban jiray saa darteed khudbatu alxaaja la yidhaahdaa qofku marka uu dan leeyahay waa maaragta waxyaabii uu ku khudbaynayo uu ku bilaabanayo amaa bacdu faina khayra alxadiidi kitaabu allah wa khayra alhadyi hadyu muxamedin sala alla alay slam wa shara alumuuri muxdasaatuha wa kula bidcatin dalaala marka waxaan aad soo darisiiseen oo maaragtay mawlidka uu kowga uu ka yahay haddii alle u dhawaasha ay ku jirto rasuulkaa sala allah alay slam dadka fari lahaa intii u noolaa ama saxaabadiisa yaa samayn lahaa markuu dhintay kadib laakiin qarniyaalkii fadliga badnaa oo qiimaha badnaa dhammaantood way dhammaadeen way maaragtay namareen iyadoo wax ka jira arrimahan aanay jirin ee waa wax waa damba la keenay weliba waxaa keenay niman aan islaamka shaqo ku lahaynoo cubeydiyiin la dhihi jiray meeshan masar la yidhaahdo yaa xarun u ahayd meelo badanoo islaam ka midan waa haysteen oo maaragtay galbeedkaas africa oo kale uu ka mid yahay waa meelaha hadda morocco iyo algeria iyo laisku yiraahdo iyo tunis iyo maarata meelahaasoo dhan bay marka nimankan ay haysteen dhul weyn muslimka ay haysteen muddo dheerna ay xukumayeen islaamkana shaqo kuma lahayn laakiin shiicaday isku dhadhejin jireen laakiin waa niman baatiniya la yihaaho la yaqaana banu cubeyd baa la dhihi jiray iyagaa marka bidcadan dadka ku mashquuliya oo u keenay kadibna dadkii waxbay kusii dardareen sheekooyin fara badan baa la alifay ku dhisan maaragtay aathaar mawduuca iyo wax daciifa iyo ta'wiilaad maarata aada u fog oo qofkii marka arka kitaabka la yirahdo sharaf alamaan sharaful anaam dheh kitaabka la yiraahdo waxaa qoran in la yiraahdo jacfar ibn xasan ibn cabdikariim oo maarata shaaficiyada magaalada madiino mufti u ahaan jira asalkiisuna dadkaas kurdiya meelahaas ka yimid buu ahaa akraad buu ahaa manaaqibta cabdilqaadir aljilaanina waxbuu ka qoray ninkaasi marka wuxuu dhintay kun iyo boqol iyo toddobaatan toddobadii hijiriyada ninka sharafulanaamka iska leh marka aathaar mawduuca iyo daciifa yaa ka buuxa sidoo kale micraajka oo iyada lafteeda ay xusaan waxaa qisadiisa ka buuxa maaragtay ay ka buuxiyeen xadiis dheer oo aimadii ay sheegeen inuu mawduuc u yahay qisadii mawlidka ay maaragtay akhriyaan mararka qaarkood inay akhriyaan bay nadraan way isu yimaadaan waxbay qalaan cunnay bixiyaan gabayaa la tiriyaa intaas laguma joogsane qof kasta oo waa wanaagsan yahay la leeyahay oo waa saalix la leeyahay ciid baa loo sameeyey maalinkuu dhashay ama maalin habeenkuu dhintay yaa maaragtay ciid laga samaynaya waa la ysu yimaadaa waa wax annagu aan soomaalidu aan dhahno xuska aan idhaahno waay waa xuskii hebel xuskii hebel baa lagu leeyahay xuskii sheekh hebel yaa laysugu yimid waa loo dabaaldegaa waa maaragtay wakti dheer baa lagu bixinaya safar baa dhici karta in loo soo galo waana u badan tahaba markaas sheekooyin la sameeyo akhbaartii qofkaas yaa meesha lagu akhriyaa iyo waxyaaba fara badan oo kitaabka iyo sunnada si toos uga soo horjeeda oo kitaabka iyo sunnadu ay beeninayaanba sida inay qeybka og yihiin oo kale iyo marka dadkii wanaagga lagu sheegaayay yaa qabrigooda inta lasu yimaado yaa wax lagu gowracaa markaasaa dembiye fara badanna la sameeyaa iyada oo la leeyahay dadka qaarkood ay sheeganayaan in qofkaas dhintay uu dembigii ka xambaarayaba oo waxay ka wadaan alla dembiga noo qaban maayo qofkaasaa ilaahay karaamaynayaa waana wax diinka iyo caqligaba ka soo horjeeda marka waa nasiib daro bidacdii aad bay maaragtay ay u badatay shubahooyin fara badanna waa ay soo daliilsadaan aimada islaamka ka jawaabay arrimahaasna waxaa ka mid a alcalaamat almucallimi kitaab la yiraahdo alijtihaad ataqliid haddase maarata lagu taabacay magaca kaleo taxqiiq almasaa'il athalaat la yiraahdo mas'alo kaamilahu wuxuu uga hadlay sagadan saddex masalo uu ka kooban yahay kitaabku sunnadii bidcadu uga hadlay marka mawliidkan iyo arrimahan shubhooyinkooda aad buu uga jawaabay marka dadka talaabatu cilmiga ah meelahaas u raadsan karaan waxyaabaha maarata ay soo daldelisadaan iyo sida looga jawaabay bidcooyinka marka waxaa ka mid a in dikriga alleh lagu daro raqsi iyo maaragtay wax dhaantoo kala iyo wax lamid ah dee dikriga alleh khushuuc iyo maaragtay xasilooni iyo yaa maaragtay lagu yaqaanay ciyaar iyo maaragtay arrimo noocaasoo kale ah yaa lagu daray bidcooyinkay ka mid taha aan shakigu ku jirin marka ixsaanku waa maxay an tacbud allaha sida maarata rasuulku u sheegay sal l slm inaad alla caabudo kaanaka taraahu sida ad u arkaayo oo kale fain lam takun taraahu fa inahu yaraak haddaad aad u arkaynin alla saa kuu jeeda bal qof leh subxaan allah alxamdulilah walaa ilah illa wallahu akbar baan leeyahay haddana maaragtay durbaan tumid iyo maaragtay raqsi iyo ciyaar ku daraaya laba isqabata ma ah rasuulku sal ll slm nin maarata baadi ka dhuntay masaajidka dhexdiisa weydiinaya yaa rasuulku kuu inkiray laa raddaha allahu caleyka buu yiri alla kuuma soo celiyo fa ina almasaajida lam tubna lihaada masaajidda saan looma dhisin baa rasuulku yiri sal sl bal ka warrama haddii masaajidda alleh laga dhigta meel raqsi lagu cayaaro iyadoo la sheeganayo in dikrigi maaragtay qayb ka mida ay ta oo allaba loogu dhowaanayo waa bidco marka qabiix ah ile qasadka dikriga laga leeyahy waa maxay waa in qofku alle uu soo qaabilo oo macaanidii dikriga uu tasawuro oo wax allo wixii ka shuqlinaya uu maarata ka fogaado marka wax allo wixii shuqlinayayba marka keeneenba oo ka soo horjeedaba dikriga alle marka wixii aanu rasuulku sala alla alay slam aanu samaynin iyada oo wixii keeni lahaa inuu sameeyo ay jiraan ma bannaana in la keeno bidcay noqdaan rasuulku sal ly slam tegidda uu wax ka tago waxay lamid tahay samaynta uu sameeyo kudayashada lagu dayanaayo oo wuxuu faraha ka qaaday waa in faraha laga qaado wixii uu sameeyena uu sameeyo wixii uu sameeyena la sameeyo marka bidcadu waa wax diintii ka baxsan oo aan loo baahnayn waxaa marka sugnaatay inay madmuum tahay waana in laga fogaado waxyaabaha ay maaragtay dadku sameeyaan oo bidcooyinka waxaa ka mid ah al israac walmicraaj habeenka maaragtay toddoba iyo labaatanaad ee bisha rajab yaa maarata bidcadaas la sameeya habeenkaas baa la nooleeyaa oo waa salaad baa la dukanayaa baa la leeyahay maalinkeedii waa la soomaa athar mawduuc ah oo ibn cabaas laga wariyey yay maaragtay soo daliilsadaan masaajidda la isugu yimaadaa nalal fara badan baa la daarayay faynuusya iyo shamacyaal iyo oo sida wakhtiga caadiga aan maaragtay la samayn jiray ka badan qisada israa il micraaj yaa la akhriyaa oo been laga buuxshay marka rasuulku sal ly slm islaam micraajku markuu dhacay fadiilaade weyn bay ahayd oo rasuulku sal lla alay slam alla uu maaragtay siiyeyba ahayd haddana markay dhacday kadib rasuulku sala allahu alay wasalam uma aanu dabaaldegin wakhti badan buu joogay rasulku sal slm markii arrintaas dhacday kadib saxaabadiina ma aanay samaynin taabiciintiina ma samaynin marka in loo dabaaldego ciid laga dhigo waa bidcooyinka gadaal diinka looga soo dara bay ka mid tahay sida aimada islaamku ay sheegeen shekh islam ibnu taymiya ibnuqayim iyo surqaani oo maalikiyada ka mid iyo keyrkoodba leylat ulqadarka xataa waxaa laga dhigtay maaragtay wax la xuso oo ixtifaal la sameeyo iyaduna toddoba iy labaatanka ramadaan yaa maaragtay la caleema saartay salaad gaar ah oo salaatulqadri la yidhaahdo yaa loo samaystay iyadana sidoo kale nalalkii iyo faynuusadii yaa aada loo maaragtay loo shiday daraawixda kadib baa khudbo la jeediyaa oo habeenka fadligiisa si gaara looga sheekeeyo annaguna waxaan ognahay in alla habeenkaas uuba qariyaba tobankaa dambe yaa lagu qariyay sida axaadiistu ay sheegayso marka in habeen gaara aad iska maaragtay soo adigu aad samaysato wax diinkii ka mida ma ah bidcooyin kaleo munkar oo fara badanna de waa lagu dhex sameeyaa waxaa kaloo bidcooyinkii ka mida gadaal dambe diinka looga soo daray in hijradii nebiga rasuulka sala alla alay wasalam waktigeedii waa marka maarata de sanadku uu bilow yahay sanadka macnaha islaamka uu bilow yahay yaa iyadana loo dabaaldegaa waxaad arkaysaa waxaas aan ka sheekaynayno ama israac micraaj ha noqoto ama hijrada ha noqote waxaad arkaysaa aslanba wadamadii waa wadamo fara badan waaba laga ciidaaba shaqadii xataa looma soo baxo dadku waa fasax khudbooyina marka la jeedina maxadoorooyina la jeedina waa maalin fasaxa laga dhigtay wadamada qaarkood taaniyadaa la isdhaafsiisanaya ducooyin iyo adkaar alla aanu xuja u soo dejinin yaa maaragtay la sameeyaa marka waxyaabaha diinka maaragtay lagu soo daray iyay waxaasoo dhami ay ka mid yihiin marka qofkii isagoo leh allaan u dhowaanayaa inuu maaragtay alla ka fogaado waa wax maaragtay aad diinkiisa ugu xun waxaa bidcadii ka mid ah in caashuuraa iyada lafteeda laga dhigto maaragtay wax la xuso oo nimankan maaragtay shiicada ah iyo caashuuraa waxay ka dhigteen maalin murugay ka dhigteen waa kuwaa isgaraaca oo waxay leeyihiin waan xusaynaa dilkii alxusein ibni cali yaan xusaynaa bay leeyihiin allana wuxuu noo jideeye uun oo rasuulka sal l slm uu noo sheegay in la sooma uun keliya oo yahuuddaa soomi jirtay markaasaa rasulka sal slm wuxuu yidhi fa naxnu axaqu wa awlaa bimuusa minkum muuse annagaa ku xaq leh ile waa maalinkii reer bani israa'iil laga badbaadiyey fircawn iyo askartiis markaasaa muuse uu soomay calayhi salaatu wassalaam asagoo alle u shukrinaaya xataa qoraysh jaahiliya waa ay soomi jireen yahuudduna waa soomi jireen markaasaa rasuulku sal ly slm wuxu yidhi annagaa ka owleysan oo ka mudan inaan soonno bukhaari iyo muslim baa xadiidkaa wariyey oo ibnu cabbaas ka wariyey marka dadkii wuxuu faray rasulka sal inay soomaan markii wakhtigii bilowgii hore waajib buuba ahaan jira soonkaasi maalinkaas caashuura in la soomo kadibna sunnay noqotay markii ramadaankii la farad yeelay kadib waxaa kaloo sunno ah in maalinka sagaalaad lala soomo waa hadda maaragtay bisha sii dhammaanaysa hadda oo berri keliya ay ka harsan tahay yaan maaragtay caashuuraa soo soonnay iyo taasuucaa wax aan marka soon ahayn oo maaragtay naloo jideeyey oo shareecaduna ogashamay jiraan laakiin waxaan nimankan raafidada la yidhaho shiicadahu ay keeneen oo ah in lees oomiyo in la tiiraanyoodo waa bidco marka yacni maalinkaasi waxay ka dhigteen geeri xusid bay ka dhigteen ama maaragtay tacsi yani tacsi laisugu imaanaayo oo dadka qaarkood ay tacsi u yaqaanaan yay maaragtay ka dhigteen kuwo kale marka ka hor yimido maalinka caashuuraha laftiisa waxay yidhaahdeen waan farxaynaa annagu waa kuwa xoogaa maaragtay ahlubeytka ka soo horjeeday oo ayaguna maaragtay ahlubidac ahaa oo meeshaas shaam iyo u badnaa oo axaadiis iyaguna mawduuca soo daliilsada oo le maaragtay maalinkaas waa in ciyaalka laga farxiyaa oo ay dhar fiican qaataan iyo wax noocaasoo kale ah oo cunno fiican iyo la cuno marka waxaaso dhan waa bidac dilkii xusein sida ahlucilmigu ay leeyihiin musiibuu ahaa musiibada marka maxaa maaragtay lagu qaabilaa waa inna lilahi wa inna ilay raajicin in la yidhaha un laakiin bidcooyinkaani waa wax ka soo horjeeda wixii alla uu faray marka maaragtay musiibo ay dhacdo waa kuwa isgaraacaya oo marka qaarkood dhiig iska keenayaba caqli xumadooda waxay ku sii dareen marka inay saxaabadii been ka sheegaan saxaabaduna beri bay ka ahaayeen maaragtay fitnada xusein lagu dilay marka in ma'tam laga dhigto waa bidco aad faaxish u ah diinta islaamkana ka mid a maaha arrintaasu ee diink diintii jaahiliyada ayay u dhowdahay sida shekh islam in taymiya uu leeyahay kuwaas marka iyaguna maalinkaas farax ka dhigtay inkastoo zamankan hadda aaman la arag kuwaas iyaguna waa bidco kuwa le maarata waa in la qubaysto oo indhaha la kuusho oo sisalsalaamo oo yani ciidoo kale laga dhigto waa bidco iyaduna waxa uun sunno ah in la soomo marka cashuuraana iyaduna waxay ka mid tahay maaragtay bidcooyinka gadaal dambe diinta looga soo daray wabillahi towfiiq
halo asalaamu calaykum calaykum salam waraxmatullah
xayaak allah jazaak allah khayr ya sheikh
baaraka allahu fiik salaamu calaykum
ha calaykum salam waraxmatullah
sheekhow maxay tihi jazaak allah khayra aad baad noogu faa'iidaysay marka insha allah ilahi waxaan ka baryayaa inuu annaga iyo odagaba qowli saabit naga sugo fi dunya walaakhira aamiin towfiiqa asalaamu calaykum waraxmatullah calaykum salam waraxmatullah barakaatu